deegaanka raaskambooni waxa ay ku taalla degmada badhaadh ee gobolka jubbada hoose waxaana dadka deegaanka ay iskugu jiraan xoolodhaqato iyo ganacsato yaryar oo ku xidhan dadka deegaanka deegaanka raaskambooni wuxuu leeyahay isbitaal u adeega tuulooyinka u dhodhow raaskambooni kuwaas oo ka hela adeegyada caafimaadka ay u baahan yihiin wuxuuna isbitaalka guud ee deegaanka uu u baahan yahay in la dhiso qayb ka mid ah isbitaalka oo ay baahi weyn u qabaan dadka ku nool deegaanka raaskambooni agaasimaha guud ee isbitaalka raaskambooni yuusuf axmed maxamed ayaa wuxuu warbaahinta uga warbixiyey adeegyada bulshada ay siiyaan isagoona wasaaradda caafimaadka jubbaland ka codsaday in loo dhiso qayb ka mid ah isbitaalka isbitaalka saa arkaysiin baa dhisma baa ku socotaa qayb baa dhisma ku socotaa qaybtan kalena waa qaybta hadda ku howlgalna aad iyo aad waxaan usoo dhaweynaya uga mahad celinaya wasiiradii xildhibaanada soo booqday way mahadsan yihiin booqashadooda iyo ayna soo booqdeen kormeerkooda kormeerka way ku mahadsan yihiin isbitaalka saa arkaysiinba wuxuu qabtaa howlo badan bulshada howlihii aan u hayna horta dhammaan waa adeeg u wada socdaa oo u haynaa isbitaalka wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo department fara badan iskugu jira consultation e b i nutrition a n c delivery bostonetal ayadana maamada markay dhasho oo deliveryga ay ka soo baxda ayadana adeegeedii meesha loogu sii dhammaystiro oo looga sii wada isbitaalka horta adeegaada fara badan buu qabtaa waxaan kaloo leenahay waxaan leenahay referral oo iyadana bulshada meeshan tagansa ogsantii waa bulsho yaroo iska tabaalaysan oo dan yar iska wada eh wixii annaga marka aan xallin weyna yaa waxaan u dirnaa kismaayo general hospital iyadoo looga faa'iideynaya kharashaadka iyo waxyaalahaas guddi laga bixinaya iska kaashanayeen media iyo v c i waxaan kaloo leenahay qayb kale iyadana oo i y c f i y c f tahay iyadana oo la kulmaysa marka wixii ka imaada nutrition ama ka imaada ama e b i ha ka imaada ama a n c ha ka imaata oo iyadana kansalin u suubinaysa isbitaalka saa arkaysin hadda qayb baa dhisma ku socotaa qaybtaa dhismahana alla subxana watacala waxaan ka rajaynayna in si fadan noogu dhammaystira isbitaalka waa isbitaalkii guud oo raskamboni adeegiisa wuu u dhammaystiran yahay consultation ha noqdo ama nutrition ha noqdo ama e b i ha noqoto gudda adeega bulshada dabaan u hayna oo u dhammaystiran yahay keliya hadda waxaa culeys nagu hayaa qaybtaa oo naga furan taasna waxaan haddii xildhibaanada taan codsigaas wasaaradda caafimaadka ina naga gaarsiin aan rabaa inay bal ayadana naloo dedejiyo oo dee bulshadii adeegii way u baahan tahay oo hadda qaybtan aan iskugu wada imaanay inay bal ayadana sida ugu fudud bal isbitaalkii bulshada loogu adeegayay loo dhiso oo loo dhammaystira